Magaalada Kismaayo ayaa laga furay shir go'aan oo ku saabsan qorshaha horumarineed Jubbaland ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka, iyadoo inta uu socdo diiradda lagu saari doono maamul wanaagga, hannaanka dowladnimada, dhaqaalaha, iyo horumarinta bulshada. Munaasabadda daahfurka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Jubbaland: wasiirro, ururada bulshada rayidka ah, ganacsato, iyo odayaasha dhaqanka. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta ee Jubbaland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan.
waxaan runtii eh, dhihi lahaa qorshuhu waa waxyaabaha saldhigga waa wax kastoo la qabanayo Eh, waxaanan rajaynayaa in eh, tallaabooyin badan baa la soo qaaday haddii dhowr tallaaba la soo qaaday haddana kanna uu kii saddexaad yahay mid walba waxbaa laga baranhayey tallaabaana lasii qaadahayey marka waxaan rajaynayaa midkan inuu noqdo mid loo sii dhowaado goolkii la rabay anigoo ku talin lahaa eh, horumarintaan hadda joognaa qorshaha labaad ee hadda laba kun iyo labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo sagaal waaye soo maha midka hadda Eh, labaatan iyo sagaal wixii ka dambeeya inuu isu bedelo eh, daahfurka qorshaha barwaaqaynta jubbaland oo loo loo gudbo barwaaqayn jubbaland waxay awoodaa in wax kastoo qof bini'aadmiya u baahan yahay jubbaland uu ka soo baxo hay-ado cadaaladeed hay-ado barbaarin iyo hay-ado siyaasadda iyo bolisiga sameeya marka hay-adaha wax soo saarka ama wasaaradaha wax soo saarka oo runtii aan uga mahad celinayo eh, meelo badan oo aan hadda aan booqday ama aan arkay oo dhinaca eh, eh, wax soo saarka ah meel aad u fiican maraysa anuu uga mahad celinaya eh, hay-adaha gacanta ka geysa sida world bankiga iyo african development bankiga oo ama jidadka ha noqoto ama ha noqoto qalabka ay u baahan yihiin dadku inay wax ku soo saartaan Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha Mudane Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa bogaadiyey Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland oo shirkan soo qaban qaabisay.
waxaan rabaa mahad gaara inaan u celiyo wasiirka eh, wasaaradda qorsheynta ee dowladda jubbaland wasiir cabdiraxmaan oo xafladdan maanta u sameeyey u markhaat inuu u markhaati geliyo eh, dowladda jubbaland iyo shacabkeeda mashruucan sharafta badan ee hiigsiga horumarinta shacabka iyo dadka dowladda jubbaland ah marka wasiir waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay aad baana kuu soo dhowaynaynaa anoo ku hadlaaya afka eh, dowladda jubbaland iyo magaciigaba waa ku soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay Qorshaha horumarineed Jubbaland ee labada kun shan iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka ayaa lagu wadaa inuu noqdo tiir muhiim u ah xasiloonida horumarineed adeegyada bulshada iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee maamulkaas.